asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadyowga faraha badan ee kasoo galay adduunka dacaladiisa marka hore waxaanu ku salaamaynaa salaanta islaamka marka labaad waxaanu salaamaynaa maamulka madasha sigisty oo isagu inoo hool yareeyey maanta inaynu isugu nimaadno madashan waxaa halkan marti inoogu ah oo markii labaad marti inoogu ah daahir cabdalle calasow oo waxaan umalaynayaa in aada loo yaqaano websitekiisana had iyo jeer la booqdo waata fitiraha waaga cusub ayaa halkan inoogu diyaara haddaba waxaynu wadnay waa barnaamijkii korkaxaadis oo had iyo jeer korkaxaadis keliya maaha in meelo badan la tago lafta qofka laftiisa ayaa waxaa waraysi adag ayaa lala yeeshaa marka madasha sigisty had iyo jeer waxay ku caanbaxday inay waraysiyo ay dadku iyagu danaynayaan ay qaado haddaba maanta waxaynu u hellay janis inaynu waraysano daahir cabdalle calisow isagoo ah tafdiraha waaga cusub waxaanu ka waraysan doonaa gobolada dhexe waxaanu ka waraysan doonaa kenya somaliland khaatumo jubbaland meel kasta ay degan tahay soomaali hase ahaatee waxaanu ku yara raagi doonaa gobolada dhexe oo iyagu hadda howlo badani ay ka socdaan daahir kusoo dhawow madasha sigisty
waa idin salaamayaa madasha sigisty yasin dhammaantiin waxaan salaamaya boqolkiy afarta waxaa tiin dad halgamaya runtii oo aanba la yaabay qaabka ushaqaynaysa inoo cajiib ah soomaalinimo in bulshadu iska warqabto in xaaladii dadka la abdheed gareeyo wa waxaa tiin runtii mas-uuliyiin isxil saaray waxaan dhihi karaa halgamayaal ayaa tihiin oo xagga warfafinta kaalin weyn ka ciyaaraya waxaana leeyahay guuleysta
adigana sidaadoo ale ayaanu ku leenahay guuleyso website-kaaga had iyo jeer ay dadku ku xiran yihiin dayo badanna ay soo galeen una soo galeen in daahir ay maanta dhegaystaan isagoo iyagoo website-kaaga had iyo jeer booqda ay kuguna tuhmayaan in aad tahay waxyaalo badan xogogaad haddaba daahir aan kugu bilaabo su-aasha u horeysa oo aynu ku geli doono insha allah gobolada dhexe gobolada dhexe shirar badan ayaa ka socday waxay ahayd in loo sameeyo dowlad goboleed shirkii xoogaa hakad baa yaro galay maxaad ka og tahay arimahaas
runtii hakadka yimid waxyaaba badan ayaa u sababa waxa weeye gobolada dhexe waa toba boqol iyo konton kilomitr marka waa maamul balaaran balaaran balaaran balaaran ahlu sunna meel ayay ka dhawaaqaysaa oo waxay rabtaa in saami qaybsiga iyadoo ahlu sunnaha wax laga siiyo kooxdii madaxweynaha ee damujiyadu waxay rabaan inay musharax ay wataan meeshii mataqaana oo madaxweyne ka noqdo kooxdii ethobiya waxay wataan musharax axmed cabdisalaan ay rabaan inuu madaxweyne ka noqdo meeshii waxaa laysku hayaa caasimadii hala kala qaado galgaduud caasimadeeda iyo caasimadda maamulka madaxweynaha wuxuu yidhi isagoon sharci iyo xaq ulahayn caasimadda waa dhuusamareeb taas lafteeda buuq kalay sii abuurtay marka shaysiga ugu weyn wuxuu ka maanta ka taagan yahay arrimahaas waxaa kaloo caawa soo kordhay in isgaadsiintii gobolada dhexe oo dhan hawada laga saaray markaa ma ogi in weerar ahlu sunna ay weerareen dhuusamareeb iyo in shabaab ay soo weereen dhulka ma ogi laakiin isgaadsiintii hawada laga saaray waxaynu ognahay in madaxweynihii kusugan yahay gobolkaas isaga uu aaday laba cashan ay ku qaatay inuu meesha joogo sabaa kaliftay inuu intaasoo dhan joogo oo ku noqnoqdo laftiisu maxay tahay madaxweynaha markii uu baxayey wuxuu horay usii watay cabdikariim xuseen guuleed marka madaxweynuhu wuxuu raadinayaa in ninkaasi uu madaxweyne ka noqdo marka wuxuu leeyahay waxba baarlabaan inaad doorataan ha ku mashquulinine gacantaag sameeya dib baarlamaan kasoo doorta haddana murashaxiinta mataqaanaa mid ka doorta isaga marka wuxuu oo lagu jiray cabdikariim xuseen guuleed waxaa cadaada la geeyey gaari bullet brief oo cabdikariim loo geeyey iyo dhowr qori marka meel gaar uu degan yahay weli kuma dhawaaqan inuu musharax yahay laakiin halkaasaasay ahayd marka dadkana waxay leeyihiin waxaa ku qaldan tahay shaqada in anaga noo yeerisid hawlaheena inaad noo yeerisid wuxuu mataqaana leeyahay anaga guddiga farsamaan leenahay annagaa soo dhisanayno annagaa wax qaybsanayno adiga naga horwareeg isaga cadaadi waxay leeyihiin caasimadii afar sanaha naloo saxiixo oo afar sano kumeel gaara maadaama madaxweyne aatay dhuusamareeb wey caasimadii afar sano oo kumeel gaara halkan ha sii ahaato haddii kalento cadaada ha noqoto caasimada gobolka galgaduud waxay ku leeyihin dhuusamareeb laysku sii maayo caasimadii maamulka iyo caasimadii gobolka
laakiin daahir calasow n sidaynu ognahay n jubbaland ayaa la sameeyey oo muqdisho wax yar u jirta n khaatumo ayaa iyadana la sameeyey oo madaxweynaheedii uu joogo ilaa hadda uu joogo magaalada muqdisho madaxweynaha muxuu sidaa intaa la-eg wakti u siiyey inuu ku noqdo gobolada dhexe oo dowlad goboleedii u dhowaa oo hadday ahaan lahayd tii jubba oo aanu sidaa u tegtegayn oo haddaynu aragno tan oo hadda iska dhega tiraayo oo khaatumo aanu dheg jala qusaynayn maxaa halkaa ka jira halkan waxaa ka jira orta arrimo badan ayaa ka jiro sad og tahayba madaxweyne wuxuu rabaa inuu ama wakti loo kordhiyo ama uu soo laabto wuxuu rabaa meesha in heshiisyo iyo wuxuu la galay marka hore cabdiweli gaas iyo shariif xasan iyo axmed madoobe heshiiska cabdiweli ula galay gaar wuxuu ahaa in aan dekeda hobyo la furin oo dekeda mareeg looga dhigay dekeda maamul gobolada dhexe in waqooyiga mudug aan lagu soo dirin labada maamul marka hawlahaasoo madaxweynihii ka shaqaynaya dadka qaar xildhiraash waxay leeyihiin madaxweynaha laftiisa ayaa abuuray inta badan probleemka maxaa yeelay mandate-ka madaxweynuhu waa ka koobnaa mar haddii wixii le waa doorasho waxay ahayd inuu yidhaahdo isustaga guddigiina farsamada ha shaqeeyaano caasimada halka ah mataqaanaa guddiga ha ka soo baxdo cod ha loo qaado barlamankiina soo doorta laakiin madaxweyneha waxaa umalaysaa inuu isaga hadda wax walba uu isaga sheegaya hadda wuxuu waxyaabaha laisku haysto waxaa kamid wuxuu leeyahay waa in markii madaxweynaha la dooranayo gacantaag in lagu in lagu codeeyo macnaha in qof kastaba gacanta uu taago halka iyo rabaanku waana in warqad qarsoon la qoro oo sanduuq lagu rido marka caqabooyin badanaa iska taagan culeysya caalamina way jiraan ethoobiyaanka siday wax u rabaan maamulka puntland siday wax u rabaa dawladihii kale beesha caalamka siday wax u rabaan dadkii gobolada dhexe siday wax u rabaan beelihii dhexdooda loolana ka dhexeeya waxaa leeyo kale inta haddii caasimada noqoto dhuusamareeb madaxweynuhuna reer dhuusamareeb isma shafixi karaan runtii arrimahaas oo dhamaa taagan laakiin hadda arrinta ugu weyn waxa weye dekeda xaggee dekeda laga dhigi doonaa arrinta ku xigta waxa weeye madaxweynuhu ma xaq u leeyahay inuu isagii yidhaahdo caasimad hebel ayaa halkaas idin caasimad sida aan ognahay ama hadda lasoo sheegayo waxaa tegay qaramada ergada qaramada midoobay naqaskii baa tegay isna sidoo kale waxaa tegay ergada isna igad u fadhiya soomaaliya maxamed cabdi afe ayaa isna tegay cadaado intaba cadaado ay joogaan ay isku dayeen inay khilaafka ay xaliyaan hase ahaatee maanta gelinkii dambe ayay kusoo noqdeen magaalada muqdisho iyagoo aan waxba wadin khilaafkiina aan xalin muxuu yahay khilaafka halkaa gaadhay oo la xalin layahay khilaaf halkaa gaaray waxa weeye qaabkii ergooyinka loo qaybsanayay in baarlamaan laga maarmaayo caasimadii waxaan ku sheego o dhan ayaa laisku haystaa marka marixaankii o kale way ka baxeen shirka cayadkii o kale way ka baxeen marka madaxweyneha wuxuu yidhi hadii laba qofood ay joogto saaka shirka waa furaya marka saaka inuu shirka furo ayuu isaga u jooga kadib marku shirka furana waa soo baxaya waayahay dhinaca kale iyada lafteeda puntland madaxweynaha puntland oo isna ideen in laba sameeyo dowlad goboleed halka laga sameeyo ay kamid tahay mudug ay qeybtaa kamid noqoto oo isagu diideen oo le sharciba maaha taa lafteeda culays miyay ku haysaa aada u fara badan hadda waxaa ku biiraba hadda ra-iisul wasaaraha ku biiraba cumar cabdirashiid ayaa arrinkaas ku biiray saa ogtaa cumar garow uu tegey wuxuuna u tegi doonaa sidoo kaleta kismaayo axmedow la kulmi doonaa madaxweyne xasan iyo cumar cabdirashiidna khilaaf xoogan ayaa mataqaanaa ka dhex qarxay kowda bisha mayna ra-isul wasaaraha wuxuu sameynaa isku shaandhayn wuxuu xil ka qaadi doonaa wasiirka amniga rag uu kamid yahay ama wasiiro uu kamid yahay ayuu ka qaadi doonaa madaxweynaha wuxuu ku hingoobay in faarax cabdiqaadir dib loogu soo celiyo wasaaradda cadaaladda sidoo kalena runtii waxyaabahay hadda cadda muuse iyo u heshiiyeen iyo cabdiweli gaas ee cumar cabdishuul dhexdhexaadiyey farol xagga oo inkastoo tacsiya uu tegay haddana uu ku biirayo shirka waxaa kamid ah arrinta gobolada dhexe ayay aada uga hadlayaan halkaa gobolada dhexe dadka degan taariikhdooda marka loo fiiriyo aad ayay mataqaanaa uga welwelsan yahay cabdiweli gaas iyo maamulka puntland aada uga welwelsan yahay waayahay sidaynu ognahay mudug waxay ka tirsan tahay gobolada puntland haddana waxaynu ognahay iska qabsi lafteeda ximan iyo xeeb madaxweynaheedii waa ka soo baxay markuu tegey madaxweyne xasan sheikh markuu tegey cadaado isagu waa ka tegey oo isagu laftiisu wuxuu diiday madaxweynuhu inuu ku dhawaaqo in magaalo madaxda laga dhigo cadaado oo waa ka baxay sidoo kale isqabsigaad aragtay ama qabiilba ha ahaatee ama haba ahaatee meeshee laga dhigaya magaalo madaxa ama xaggee noqonaysaa puntland xaq ma u leedahay inay tiraahdo gobolkeedii iyadu mas-uuliyadda horena ay ka mid ahayd inay tiraahdo weli waa naga mid tahay aynu ku adkaysato horta waxaa ku sheegayaa dadka dadka ay ka go'daa dadka deegaanka ay ka go'daa mudug afarta degmo way kala qaybsan tahay waa waqooyi iyo koonfur soo maa marka leelkasaa meesha dego leelkas waxay yidhahdaa annaga gobolada dhexe ayaan wax la qaybsanaynaa carab saalax ayaa meesha dego carab saalax waxay dhaheen annaga gobolada dhexe ayaan la qaybsanaynaa ilahi kuma samadiyo madhibaan ayaa meesha dego madhibaanka waxay dhaheen gobolada dhexe wax la qaybsanaynaa waxaa soo haray baciidyahan iyo cumar maxamuud ayaa soo haray marka gobolka la fiirsho ayagana waa la arkaya mawqifkay taagan yihiin laakiin sidii muuqato sheekada waxay ku dhamaan doontaa in waqooyiga mudug uu soo raaci doono gobolada dhexe taas ayaa ii muuqato xifaadkanka waad ka jirayaa dadkaana waa reer mudug wiilka reer mudug yahay isagoo toban jira ayuu colaada u carbisan yahay oo dagaalka iyo waxaa lama faro runtii dhib badan waas ka jiraya madaxweyne xamiin xeeb markuu ka baxaya cadaadana ethoobiyaanka u yeeray ethoobiyaanka yaa lasoo sheeray waxa uu sheegay lama yaqaano waa uu kusoo laabay subaxnimadii cadaada kusoo laabay waa joogiyaa welina shirka laskuma laskuma marin gacmo badanna way ku jiraan laakiin waa ogaan doonaa saddex musharax unbaa hadda uga cadcad meesha waa axmed cali faqi waa cabdikariim xuseen guuleed iyo axmed cabdisalaam ninka noqdana waa waa qiyaas doonaa waxaa dhici karta in cabdikariin ay arrintan damajiid maadaama uu yahay maadaama uu nin yahay toban kilomitr ku fashilmin oo amnigeeda sugo aan lagu aamini karin todoba boqol iyo konton kilomitr aan lagu aamini karin inuu yahay nin damajiid madaxweyne xaggiis ka socda inuu ku waayo waa laga yaabaa kursiga axmed cabdisalaam in lahado ninkan ethoobiyaana wato dadka wala dhex maadaama dad halganka iyo gobonnimada caan ku ah ay yihiin waa laga yaabaa in axmed cabdisalaam ethoobiyanimo uu ku waayo waa laga yaabaa axmed califaqe laftiisa in lahado ninkan alasheekh uu ka tirsan yahay ama xisbiga alasheekh ee sheekh khaliif uu isaga tirsan yahay in sida loo takooro waa laga yaabaa wax badanaa dhici kara lama oga si wax u socdaan guryaha fullooyinka waxay cadaado marayaan shan kun ayay bishi marayaan oo doolar ayaa lagu kala kadisanaya dhaqaale xoogan ayaa la geeyey sida dowlad turki oo kalento axmed califaqi iyo guruubkiisa ay dhabarka riixaysa ay leedahay sida la ii sheegay lacag badan oo sideed toban milyan oo dollar ay gaaraysa ayay ku taageereen cabdikariin xuseen guulo shan milyan oo dollar ayuu marka udumeysa oo dhulkii dadka laga kiciyay airboortka agtiisa oo ka qaatay ayuu geeyey axmed cabdisalaam ganacsato reerihiisa wax ka jaftay tartan dagaala socda dagaal xoogana meesha ka socda marka helana doonto laakiin laakiin daahir calasow dagaalka ka socda soo looma oran karo waa dagaal un ka dhexeeya haawiye keliya oo dadkii kale oo iyagu daarood oo meesha la degin ay weli iyadoo aan waxba la qaybsan iyagu meesha ku hortimi karaan soo lama malayn karo in ay laftoodu de shaki badan ay muujin karto arrintaas
waxa mataqaanaa marka hadda falsafada la fiiriyo kasoo bilow koonfurta gaalkacyo gilisoor kaalay hobyo tag cadaade imow guriceel imow matabaan imow waxaad tagtaa xaradheere waxaad tagtaa jawle waxaad tagtaa meesha la yidhaahdo dhuusamareeb waxaa la fiirinayaa majorityga maadaama habardiita meesha yihiin ayaa dadku isa murunba ka qabanba inay caasimada iyo qaataan iyo madaxweynaha muran badan kama qabaan in markaa fisbeelaha la sheekaysto laakiin waxaa meesha imaan doonta iyo guddoomiyihii baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenkii waxaa la isku qaban doonaa golihii wasiirada baarlamaankii oo oo sida loo qaybsanayo lafteeda arrin weyn waayo oo qabiilada marka waxa maryaxaanka dadka donkel maryaxaanka maaragta soomaalida different ay ka yihiin maryaxaanka dad cuqud qaba ma aha markaa fiirsa dabeecadahooda waa dad ay ka go-an tahay soomaalinimada markasta wax kasta lagu sameeyo ayagu inta badan ma dhahaan ilowba ilow waxay waxaa noola yeelo maryaxaanka hadii haddii waxa lagu heshiinayo oo go-aan la gaarayo oo maamul u dhalanayo ama dowladnimo ay dhalanayso maryaxaanka inta badan kasoo taagan ma aha dirtana sidoo kale runta hadda waa aada mataqaanaa ma aha xoog mataqaana waxaa leelkasuhuna waxaa lagu xaqiray xagga puntland oo inay raalli ka yihiin marka waxaa imaan doona meesha cabinet golihii wasiirada imaan doono waxaa imaan doona baarlamaankii mataqaanaa meeshii runtii markaasaa imaan doonta xisaabtan in laisla xisaabtamo hadii habar laakiin laakiin daahir calasow daahir waa la isqaban doonaa laakiin daahir calasow soo lama oran karo waxay noqonaysaa sidii puntland ka dhacday oo kale oo ahayd in hal reer helo magaalo madaxdii madaxweynihii meeshooda keliya ay noqoto oo hadhowto dhib ka dhaco sida hadda khaatumo iyo maakhir iyo ay uga baxeen oo kale soo noqon mayso in hadhowto dhib ay abuurto oo reer keliya uu meeshii hantiyo baawarkii hantiyo markay qaataan magaalo madaxdii markay qaataan madaxweynihii markay qaataan baarlamaankii inta u badnaa markay qaataan wasiiradii inta u badnayd soo lama oran karo waa hal reer meesho oo hadhow dhibaato kama imanayso reerihii oo qaybsaday baawar horta horta baawarka aada maqashid madaxweynaha keliya ma aha guddoomiyaha baarlamaanka laftiisu waa power madaxweyne ku-xigeenka waa power hadda markaad fiiriso markaad fiiriso hadda eh, puntland markaad markaad fiiriso puntland ma ma oge ciduu guddoomiyaha baarlamaanka yahay madaxweynihii waa ogta ciduu yahay madaxweyne ku-xigeenkiina waa dhulbaxanta soo maha Eh, laakiin somaliland markaad fiiriso waa is- waa different guddoomiya baarlamaanka waa waa waa isaaq madaxweynihii waa isaaq eh, guddoomiyihii golaha guursada waa isaaq taliyaashii ciidamada waa isaaq wasaaradihii muhiimka ahay waa isaaq ma fahamtay Eh, guddoomiyihii bangiga waa isaaq saasoo kaleento inay dhacdaa ayaa un ducfinimo ah tan kale waxaan ku- tusaale kusinayaa habargiirta mat- ay horta dhexdooda habargiirta isma yeesaan oo dad is-yeso oo yidhaahdo hala kala sid bulshado ma aha waxaan tusaale kugu soo qaadayaa eh, saruur iyo cayr ma sidna tira ahaan cayr iyo sacan tira ahaan ma sidna salebaan iyo iyo- iyo iyo cayrna ma sidna laakiin xildhibaanadii la helay maxaa loo kala qaatay min saddex xildhibaan ayaa loo kala qaatay halka ma jeerteen xildhibaanada ay heleen ay maxamuud salebaan keliya sideed xildhibaan qaateen maxamuud salebaan keliya ayaa waxay qaateen sideed xildhibaan Eh, cali salebaan iyo mataqaana aniga saas u kala qaar qabiilada kalena waa arkaysaa eh, in mid hal xab may leeyihin mise maaqa hal xab in leeyihin marka sidee ou maxamuud salebaan ku qaadan karaa sideed xildhibaan ma oo cali salebaan ku qaadan karaa hal xildhibaan waa laba waa laba nin oo wada dhashoo siman sida sacad iyo saruur sacad iyo cayr marka waxaan leeyahay haddii dee habargiisto isku dayda inay i- wax kasta ay yidhahdaan anay nagu fiican tahay dee beelaha kale la dega waa mataqaanaa waa kaafaan oo la fari kama qodna waa halkeedii waxba kama soo baxayaan laakiin haddii runtii power sharing si fiican loo hagaajiyo oo si fiican loo qaybiyo ani waa isleeyahay wax fiicana kasoo baxay gobolada dhexe dadka gobolada dhexena waxaan ku ogahay waa dad isyaqaano isku xadgudbi karin oo qofna qof adkiisa uusan qaadan karin waa dad la og yahay mataqaana hadda xitaa ay yihiin dad iga dhanba dhan toban qoys la og yahay mataqaana inta ay ay ay- ay mataqaana ay qodan yihiin marka arrin waa taa waayahay aynu u gudubno dhinaca kale ee khaatumo khaatumo waxaynu ogeyn inuu dowlad goboleed ka jiro ay se- d- wasiiro doorteen ay doorteen baarlamaan maxaa iyaga laftigooda ay dowladdu ay muhiimka u saari weyday culayskana u saari weyday inta ay gobolada dhexe iyo gobollo kale ay tegayso hadba dowlad u samaynayso iyaga oo dowlad samaystay maxaa sababahay u caawin waayeen maxaa kamid aad malayn Eh, hadda dawladdu soomaaliya iyo iskuma fiicna iyo somaliland iskuma fiicna laakiin waxay ka baqayaan puntland cabsi puntland laga qabo oo cabdiweli laga qabo oo maadaama cabdiweli uu gaashaanbuur hadda leeyahay oo shariif xasan iyo axmed madoobe iyo gurubkas uu ku xiran yahay waa baqaya madaxweynaha kuma dhaco hadda inuu arrimahaas ka hadlo Eh, waxaa laakiin hawsha hoos si hoos u wado oo la ii sheegay oo la ii xaqiijiyey eh, cumar cabdirashiid marka in hadda eh, qaatumo la aqoonsado eh, doodweynka ma taagna Eh, laakiin cabsina way jirtaa oo xagga puntland inta weli culays ka jira cali khaliif iyo raggii qaatumona waa shaqaynayaan waayahay marka cali khaliif xamar iyo een, inuu xamar joogo isagoo madaxweynaha khaatumaa maxaa sababay baad malayn wuxuu haddee xamar wuxuu joogaa inuu wixii kala mataqaanaa kala furfuro eh, dadaal galo waxaa xitaa meesha caalamka eegaysaa waxaan cali khaliif maka runbaa isu dad gaar oo ka xumaynaya haddii dee cali khaliif arrinta uu saa ugu dhabar adeego uu sii wato ee sanado kasta ku qaadato uu saa usii daba joogo dee waa qasab oo beesha caalamkana waa taageeraysaa dowladda soomaliya waa taageeraysaa haddii laakiin uu cali iska cararo use waa ku daasha arrintan dee waa sida la sida la qiyaasayo oo mataqaanaa tuhunkaasna wuu jiray marka waxaan is leeyahay xitaa laftooda imtixaanay marayaan hadda laakiin dee calo een, calo saw haddii aan eegno dhinaca kale ka eegno een, inuu madaxweynuhu yimaado goboladiisii uu soo ceshoodo oo isagoo marka hore ga- isagoo goboladiisii ama degmooyinkiisii gacanta ku haya maamulkeediina haya inuu markaa la xisaabtamo dowladda soomaha haddii uu hadda xamar iska fadhiisto weli degmooyinkiisii la haysto dowladdu maxay qaban kartaa xabarna maxay qaban kartaa bay kula tahay Eh, waxaa laga yaabaa in farsamooyin badan ay jiraan madaxweynuhu hadduu joogo madaxweyne ku-xigeenkiiya halkaas jiro wasiiradii jiro taliyaashii ciidamada jiro bulshadii iyo qaatumo dhamaa joogto ayagay mudnayd inay meesha mataqaanaa soo ceshtaan eh, goboladooda iyo deegaanadooda iyo magaalooyinkooda laakiin waxaad og tahay eh, somaliland dee labaatan sano is diyaarinaysay qaatumana hadda unbaa la dhisay marka meeshaasi dagaalka halka maalin dhaca ee dhaqaalaha oo ku baxa waad og tahay marka waxaa laga yaabaa inuu maadaama nin wax barta iyo cali khaliif uu qaab kale u wajahayo arrinta oo international communityga cadaadis ka saarayo uu dawlada ka qorayo uu marayo eh, procedure ama ama eh, hab hab hab caalami isleeyahay nimanka kaga adkaa isaga laftiisa hadda intuu dagaalamo waa laga yaabaa inuu ka cabsi qabo maadaama nin maraykanka uu yahay oo maraykanka uu baasboor ka haysto dalasha ka haysto nin jaamacadaha maraykan wax dhigi jira uu yahay inuu laftiisa ka cagajiidaa in dagaal ooge uu noqdo oo la yidhaahdo dagaalkaasuu ka dambeeyey wuxuu kaloo ku xisaabtamayaa haddii maan dagaal dhaco qaartoomo laba dhinac ayaa ka xiga marka garoomadii hala furo dekadii hala furo hobyo wax badan oo caliqalif lafsiisa oo hadda yuu ka shaqaynaya horta inuu inuu sameeyo jeegaan way haddii dee haddii beri wax ku yimaadaan bal meesha wa- waa yahay Ana ay n bixin daahir kartaa.
waxaan u gudbaynaa n waxaan u gudbaynaa dhinaca facebooka n dadka su-aalaha soo qoraya n su-aasha ugu horeysa ay kuweydiinayaan n waxa weeyaan daahir guuleed oo isagoo kasoo jeeda cadaado su-aasha kuweydiiya waxa weeye cabdiweli gaas maxaa ku diray maamulka gobolka gobolada dhexe muxuu had iyo jeer uga hadlaayo si uu hadalka udhigayo n n qofkan kuweydiiyey su-aasha
cabdi cabdiweligaas horta wuxuu ku dhashay dhuusamareeb intaan taarikhda sax ogahay waa nin reer dhuusamareeb ahoo galguud ka soo jeedo Eh, laakiin hadda waa madaxweynaha puntland xilna wuxuu soo ahaa ra-iisul wasaaraha dalka marka de wuxuu og yahay dad badan oo qabiilo ah oo waqooyiga mudug degan oo xurto lagu haysto oo xaqooda maga- magacooda la isticmaalo oo puntland lagu isticmaalay inay hadda soo gelayaan halkaas marka een, isaga cabdiweli federaalka is- ee raggii dhiirigeliyu kamid ahaa puntland federaalka meesha laga soo aawolay kamid ahayd laakiin hadda federaalka aad arkaysid lafteeda hadda puntland iyada hadda dhibaataas iyada ku yahay hadda marka loo fiiriyo waayo waxa weeye puntlandtii federaalka soo abaabushay ayaa gobol ama degaano laga soo goosanaya ayaa u cunto milaa waa dhibaato weyn waa intaas waayahay n daahirow dinaya somaliland iyo hadda dowladda federaalku iskuma fiicna siday ku kala tageen turkiga n da- tirsan n gobolada n sool iyo iyo iyo sanaag iyo n borame ayaa lagu daray in ay ka mid noqdaan n wadahadalka ay noqdaan n ma malanaysaa mar labaad inay isku soo laaban doonaan oo ay dowladdu ay warka ay sheegayso ay soo saarayso somaliland ay ka saari doonto ragga ay leedahay ha laga saaro somaliland ayadaa ku qasban hadda ina in in- inay wadahadal gasho dowladda soomaaliya somaliland ayadaa ku qasban ethiopia marada ka dallacatay jabuutia marada ka dallacatay beesha caalamka marada ka dallacatay nicholas kay markuu tegay waa arkaysa puntland wuxuu yidhi eh, waxaa la rabaa inaad sidaas saa samaysaan puntland wuxuu la hadlaa ilaa xaduudaha ilaa ceergaabuu sheegay iyo lascaano marka waxa weeye eh, somaliland sida hore ma aha eh, hadda iyagaas ka daba shaqeeya hadda cadow kaleo dibadda ugu yimaada uga baahna iyagaas ka daba shaqeeya iyagaa mataqaanaa eh, waraaqaha isu qoro Eh, hadda is- jabuuti iyo ethoobiyaanki iyo cabdiraxmaan cere ayay riixayaan Eh, waxaa la waxaa la rumaysan yahay oo laga cabsi qabaa in raggan xukuumadda ka tirsan siilaanyo ay yihiin al-shabaab beesha caalamka hore u weydiistay ingiriiska hore u weydiistay ethoobiyaanka hore u weydiistay in in laga eriyo shaqada laakiin lagama eriyin Eh, xilsi xaaji cali iyo raggiisi iyo khaliil cabdullahi weli way shaqaynayaan runtii arrimahaas ayaa jira sida la ogyahay hadda eh, al-shabaab video ay sii daayeen wiilkii axmed siilaanyo cabdisalaan oo buuraha galgala ka dagaalamaya muddo oo taliya ka ahaa oo dhintay ayay soo bandhigeen marka een, howlo badan ayaa socdo marka hadda somaliland sidii hore ma ahan ayadana maanta ku qasban in mataqaanaa ay dowladda la gasho heshiis maxaa yeelay hadda iyadoo taagan ayaa eh, kulash- kulanka carabta ama qaliijka ayuu soo saxiixay xasan garguurte madaxweyne xasan garguurte in eh, laga weerari karo hawada soomaaliya iyo badda soomaaliya laga weerari karo eh, xuutiyiinta yeman marka cid kala hadasho male way shirray qabteen way hadleen cid dhegeysta male waayahay n hadda dhinaca u noqono facebooka n gabadh iyadu taa n magaceeda ku sheegtay faatimo cilmi ayaa su-aal ku weydiinaysaa n k- waxay ku tiri waxaan ahay n gabadh somaliland had iyo jeer markaan website-kaaga akhristo waxaad ka hadashaa ama aada dagaal kula jirtaa dahabshiil sababta colaada keentay Way.
adig iyo dahabshiil maxay tahay bay ku tiri hadda dahabshiil marka hore nin ganacsada u ahaa laakiin dee marka dambe maamulka somaliland la sheegay dahabshiil uu noqday Eh, dadkii maanta waxay noqdeen qof tujaara oo wax haysta oo noloshiis boqol kiiba boqol ay tahay iyo qof gaajo ah oo dhimanaya beer dhulku haya dadka heerkaa gaarsiiyey dalka soomaaliyana waa waxaa kamid ah eh, dahabshiil ayaa kamid ah dahabshiil sidaad og tahay siilaanya ayaa maalintii bangiga loo furayo khudbeeyey oo markhaati furo oo yidhi dahabshiil waxay gacana siisay oo na taakulayso oon dhaqaalo ka helnay xilli aan ku jirna dagaalo adag dagaalada adag hadda ay galeen somaliland waa la ogi waa kii ay la galeen eh, dhulmahanta ama la galeen eh, dadkii qaatuma ay la galeen marka waxa weeye dahabshiil ayadaa siyaasad ku milantay ganacsigii xorta ay ka tagtay waxay maalgelisay al-shabaab waxay maalgelisay siilaanyo waxay maalgelisay dagaalkii kalshaale waxay geysatay dilal dad waxgarad ayay dishay Eh, waxay mataqaanaa eh, u dhurtay shirkad qabiil ayay u dhuratay shirkad soomaaliyeed ma aha dhaqaalaha boqolkiiba siddeetan iyo laba waxay kasoo saartay muqdisho iyo koonfurta soomaaliya ka keentay laakiin dhaqaalihii boqolkiiba sagaashan iyo lix waxay gelisay hargeysa berbera iyo burco wuxuu isu muujiyey inuu yahay nin mataqaanaa aanan ganacsiga soomaaliyeed ku qanacsanayn nin aan shacabka soomaaliya udhexayn inuu yahay isu muujiyey waxay soo socotaba aniga iyo asagu dacwad badan aan wada marnay waxa anig ka hadlayana waxa weeye tacadiyada ayaan ka hadlaa iyo waxyaabaha halista aan u arko maanta dalkii waad ogtihiin dadki waa qof dabaqad sare ku nool iyo qof dabaqada ugu hooseysa ku nool oo waxba aan haysan oo beerka dhulku haya dadka heerkaa gaarsiinaya dalkana waxaa kamid a dahabshiil ayaa kamid a shirkadaha kamid a waxaad ogtihiin maanta dahabshiil aniga shalay kaliyaen ku ahaa laakiin maanta caalamkii o dhan baa laga soo xiray maraykanka aad joogtaa ogeed in laga xiray australia laga xiray bangiyadii kenyaad ogtihiin laga xiray sweden ad ogtihiin norwayad ogtihiin marka juhdiga wuu soconayaa xaqa bini aadanka weeye shalay waxay dileen saada cali warsame ee baha u naxariistee maxamed saciid ducaale iyo suldaanka kaalib iyo maxamed cali guri ama maxamed cali warsame saada walaalkeed iyo boqor ismaan buurmadow iyo rag baa wada hadalnay wuxuu yidhi maxamed saciid ducaale anugu kitaab baan marayaa inaana dilin saada cali warsame ha layga raali noqdo hal milyan iyo shan boqol oo dollar oo saddex jibbaar diideed waa bixinaya laakiin damagekii soo gaaray damage aan u qalba ma ahan waxaan idinka rabaa inaad shir jaraaid qabataan oo aad tidhaahdaan kiiskii marki la baaray maxamed saciid ducaali iyo dahabshiil kuma log yeelan arrintaas ku kala boodnay anigu waxaan ku idhi hadda lacagta bixdiyada waa kaa lagaa qaadanaya laakiin gabadha xaqir mayno dhihi mayno annaga gabadhii oo ognahay in inay wiilashaada direen dhihi mayno ma dirin wuxuu dhahaa aniga wiilashayda runtii hadday direen waa ka xumahay uma dhaaro kara inaysan dirin wuxuu yii arrimo qoysaa haystay dhibaatooyin qoys bay haysta aniga carruurta waxay dhashay faadimo ka hayn cashuur cabdirashiid iyo iyo saciid berigii dambena waxaan guursaday gabar laatoo layihahdo caashe qabiila cashuur ayaan guursaday halka ayaa colaada iga bilowday wiilashii wax walba ka suurtagal laakin waxaan rabaa inaa wix la duuduubo waxaan rabaa in mataqaanaa lacagtaas magdhowgaa laga qaado aad arrintaas iga beri yeeshaan maadaama xoolihii aniga aan leeyahay anigana waxaan ku idhi dacwadda way soconaysaa kiiska wuu soconayaa haddaad ilmahaagii idin dhaaranaysiin soo dhawaada laakiin aniga kale idin dhaaranayo gabadhii in aan ognahay inaad disheen oo lacagtada lagu dilay maxamed saciid ducaale iyo shirkadiisa ma dilin af af nagu yaalla maa halkaas inoo maraysa wax kasta waa record laakin laakin aan daahir aan kaa dhex gale anaa haya laakin daahir aan kaa dhex galay xaggee ku ogaatay adigu markii la dilahayay dawladdu may sheegin dawladdii soomaaliyeed may sheegin markhaati sheegay oo leh dilay lama arag adigu xagaad ka keentay xogta intaa leeg oo aad ku caddaynaysid inuu dahabshil ka dambeeyey sa sa saade cali iyo cabdirashiid maxamed ducaale dhishil waxay iska soo raaceen maraykanka isku diyaaraday ahaayeen waxay igala soo hashay saada cali dubay waxay tidhi warqadii aan soo qoray maxkamadda damboosh aan usoo qoray daahirow mataqaanaa waa la igu haystaa ina dhiigshiilna diyaaradaa waa saarayn haddana markay xamar ka degto waxay tidhi diyaarada dubay waa ila saaraa inta ay saado joogtay saddexda maalmood ay joogtayna wuu la joogay habe galabtii la dilay maalintii xigtay subaxdii shan saaco kasoo dhoofo garoonka muqdisho wiilashii dilka geystay ee nina dalawalka ahaa saddex noo kalentana ay rasaasta fureen waa la qabta laba kamid a oo beesha saaq u dhashay habar jecla nina wuxuu ahaa suulamadow nina wuxuu ahaa baciido qolleeda ree iidle ma fahamtay ninkii ayaa xabsiga lagu dhex wareestay saddex boqol oo kun oo dollar ay bixiyeen oo xabsiga ayaa laga sii daayey ninkii oo burcu joogaa wax walbana wuu sheegay hay-adda f b i da maraykanka maanta ad ku nooshihiin iyo c i edana way baareen naagta naag maraykan ay ahayd marka kiisku maanta wuu cad yahay wax walbana waa lagu hayaa qaabkii arrintaas loo soo abalina waa la hayaa ninkii leeda eman faruur habar jeclada ah ee sakaawaadku qabisa jir al-shabaab ee haddana madaxa milatariga noqday oo isticmaala magaca cabdiweli ayaa telefoonku hagaayay nabad sugidda imaaraadka carabta ee wiilka saciid xiriirka ula samaynayay ragga hawsha fulinaya iyo eman faruur way heleen eman faruur isagoo shan sano jira ayuu imaaraadka joogi jiray uu halkaa wax ku bartay uu ku tababartay waxaasoo dhan imaaraadka way hayeen wayna daba joogeen laakiin khaliif eregaa xilligaa ahaa wasiirka amniga markay soo gudbiyeen telefoonkii halkaa kala xiriirayay inuu ninkaa yahay ay soo cadeeyeen nabad sugidda imaaraadka ayaa wixiiba dhexda lagu dhiftay containerkii la qabtay waa dekeda ee dahabshil ay waday ee sukumankay baraayada qaraxday iyo dharka tubtaan ka buuxin ashaab loo waday ma maqashay mar dambe yaa maqlay hadalkiisa lacag yaa la bixiyey marka soomaali dhibka haystay waxaa weeye wuxuu Way- aaminay wuxuu aaminay maxamed siciid ducaale iyo ragga wiilis waxay aamineen soomaali aa shilin u haysato shido male
waayahay n daahirow n marka n website-kaaga la akriyo hadallada aa hadda sheegaysidna n la dhegaysto dadyo badan ayaa waxay yidhaahdaan daahir laftiisu dharcad ayuu la shaqeeya arrintaa maxaa ka jira
aniga intelligencyga ama investigationska waa waa bartay ruushkaan ku bartay markii dambe laba sanad maraykankaan kusoo bartay haddaan run ka sheego wax walbaba dawlado iyo hay-ado way jiraan aan cooperation ka sameyno oon iska kaashano arrimaha argagixisada iyo dembiyada iyo burcabadeeda aniga waxaan ku leeyahay dalka holland urur la yidhahdo solve the safety network oo ah urur mataqaanaa ka shaqeeya arrimaha argagixisada la dagaalankooda iyo burcabadeeda marka runtii eh, haddana waxaan ahay eh, consultanty oo u n military group ayaan ahay oo aan consultant u ahay oo guddiga dabagalka qaramada midoobey arrimaha soomaaliya eritrea ayaan ayaan ayaan mataqaanaa u ahay consultant ama la taliye marka waxa weeye runtii anigu ma ceebsanayo anigu cid kasta oo al-shabaab iyo burcabadeed ku lug leh waa kala shaqaynaya dawladaha caalamka kama laalaabanayo n- askari ma ihi laakiin waxaan ahay nin eh, dabagalka iyo wardoonka batay waa professionkayga ceeb ma arka waana ku shaqaystaa waayahay inagoo gabagabadii ku dhow aynu u gudubno dhinaca iyo kismaayo kismaayo maanta waxaa lasoo doortay baarlamaankii dad ayaa diidan qabiilo kamida ayaa diidan oo leh naguma fula intana la siiyey wakti badan ayay qaadatay in baarlamaanka sanado ayay qaadatay in baarlamaankan lasoo soco n arrimaha n tubooyinka maxaad kala socotaa
Eh, arrimaha jubbooyinka waa fad ama ha fadin waa lagu fadsiin axmedoobe ninkii la filaya muu noqon waxa wuxuu sameeyey laga yaabay oo caalamku ka yaabeen waxaa moodaa inuusan ninka hogaamiyaha soomaaliga weli uusan caqliyeysan uu garaadkiisu yar yahay waxaad moodaa inuu wax rabitaankiisa ku dhisan oo dadka ku sandulaynayo kismaayo dhibaatooyin badan baa ka socday kismaayo haddaad moodo maanta eh, inay tahay magaalo eh, dad soomaaliyeed ay xukumaan ma xukumaan Eh, waxaa maanta halkaa ka taliya gabre iyo maxamed cabdi afey dadka guryahooda dhulkooday bixinayaan dhibaato weynaa ka socoto baarlamaankaasna waa ka shimbiriyo heesa aniga shaksiyadeyda iyo ogaashahayga waxba kasoo bixi maayaan Eh, kenyaanka is- uu isleeyahay eh, dadka kusanduleyna waxba kasoo bixi maayaan oo kenyaanka waa iska baxayaan mardhow sida muuqato kenya iidaaba dalkeeda difaaca la oo lagu xasuuqayaa marka ciidanka kenya sima joogi doono ciidanka uganda laba kun iyo lix iyo tobanka si toosa ayuu uga baxayaa eh, ciidamaha ajnabiga u baxi doonaan waxaa la keenayaa shan kun oo askari oo waardiyi doonto garoonka eh, muqdisho iyo xerada xalana oo u n-ka ka socda ayaa la keenayaa ciidamo shisheeyana waa baxayaan marka waxaa kale ee hadda eh, runtii ay etoobiyaanka iyo kenyaanka ay wataan ayaa noocaasa baarlamaankaasna waxba aniga iila muuqdo baarlamaan wax kasoo baxayan iila muuqdo wuxuu ila mid yahay eh, say wax uga socdaan baydhabo oo kale Eh, waxaan kaloo rabay inaan ku dara hadalkayga oo aan rabaa inaan sii saadaaliyo waxaan leeyahay toban sano hadda dhiban soomaaliya haddaan siday ku socoto wax laga bedelin oo rag u kicin rag iyo dumar u kicin wadaniyiin u kicin eh, soomaaliya ma jiri doonto soomaaliya ma jiri doonto soomaaliya waxa weeye al-shabaabka arkaysid waxa weeye waa lasoo maalgelinayaa inay qaraxyada wadaan inay dadka cabsi geliyaan dareenka shacabka lagu siida laakiin soomaaliya gacanta etoobiya ayay gashay
waayahay n aynu u gudubno dhinaca iyo u- n muqdisho muqdisho waxaan magaalada waxaan u bixiyey magaaladii dhimashada ama dowladii dhimashada waxaa ka socotay qaraxyo aada u fara badan qaraxyadii maalinba maalinta kasii dambaysa waa sii badanayaan dadkii soomaaliyeed maalinba maalinta kasii dambaysa hooyooyinkii iyo ciyaalkii qaraxyadoodu waa sii badanayaan dowladii sanad baa hodhay qaanooxa la leeyahay waa kusii darsan doonaan maxaad ka filaysaa dowladdan muqdisho keligeed ay joogto xallin kala weyday soomaaliyana aan weli u dhaqaaqin gobolladeedii kale maxaad u malaynaysaa xaalkeedii buu ku- ku sugan yahay waxa weeye roger harry ayaa kun sagaal boqol sagaashan saddexdii warbixin uu kasoo diray muqdisho wuxuu ciwaan uga dhigay muqdisho ma aha maxaa taqaan laakiin waxa shaqa looga helaa ayaa taqaan waxa weeye madaxweynihii wuxuu dhashay hawiye abgaal wacaysle kaliyihii nabad sugidda wuxuu ka dhigtay cabdiraxmaan tuuryare oo wiil yar ah oo maskaxda ka xanuunsan oo ah wacaysle taliyihii sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee dalkan inuu badbaadiya la rabay taliyihii booliiska wuxuu ka dhigtay gasgas oo wacisla ah taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga iyo madaxii saadka wuxuu ka dhigtay cabdullahi macalnuur oo wacisle ah kadib wuxuu u dhiibtay wacisle waxaa ka shaqeeyay madaxtooyada hal qof oo nila ibraahim sheekh muxudiin mooye inta kale waa wacisle wasiirka amniga wuxuu ka dhigtay ninuu abtigidalo abshaaq la yihahdo oo xawaadlaa marka waxa weeye dadka shaqadan waayo aragga waa ama familiar ku ahaa laguma aamin looma dhiibin waxaa meesha socoto hala baangadeeya qarnimada hala boofsiiyo soo laabamay sida ha boofsiyo waxaa ka dhaqaala ka qaada ka ka qaado marka qaraxyada dhacaya ee waxaa dhacaya kulli runtii ayagaa ku lug leh dawladda lafteeda ayaa ku lug leh maxay ugu lug leedahay madaxweyne wuu arkaa inay cabdiraxmaan tuuri wax qaban karin kama qaadaayo gaskas in wax qaban karin wuu arkaa kama qaadaayo wasiirkii amniga dhahay dhimay ha laga qaado ciidanka xooga qaranka soomaaliya inaan la dhisayn mushaarkooda cabdullahi macalin loo cunay wuu arkaa kama qaadayo afqasha kama qaadayo marka dhibaato saas jirto waxaa kaloo muuqsho ka jira ee ugu dhibka badan waxaa weeye wiilkaagii aabbahaagii oo saaka shaqo tegay oo nolol maalmeedka raadiyey oo cidoo xalay qaday isiri saaka waxay ku quracdaan raadi ayaa laamiga laga qabanayaa saldhiggaa lagu ridayaa waxaa la leeyahy adiga al-shabaabata waa la garaacaya dhowr maalmo kadib saa u raadinaysa lagu leeyahay intuu ku xiran yahay waxaad laga rabaa madax furasho toban kun shan kun oo dollar hadda waa qofka iska dimbilaabaha ahaa marka heerkaasuu gaaray xabsiga muqdisho kun iyo shan boqol oo qof ayaa ku jirto dhinac xagma kasoo dumay kun iyo shan boqol oo qof ilaahay ku dhaariye ayaa habeen walba waagi wuxuu ugu baryaa taagni waxaa loo seexdaa sideetan sideetan qof ayaa loo seexdaa saacadaha saacadaha la kala bedeshaa sideetan qof ayaa marba seexanayo sideetan kalentaa mataqaanaa aabedelayso dadki way taagan yihiin cunno male enerjiga wasaqda dadki way barbarareen ma fahamta habeenkii rag al-shabaab ahaa ayaa loo dhiibayaa oo inta madaxa u geliyaan bacmadow ayay biyo ku rusheynayaan muqdisho maanta wax ka socdo waa cuqubadii ugu xumays dadka guryahoodii ayaa la boobayaa oo la dhacayaa oo la leeyahay maxamed siyaad barraa ad ku qabiil ahayd oo maxamed siyaad barraa dhulkan sharci darra kugu siiyey masaajida ayaa la burburinayaa waa la iibinayaa eraboorka dhulka shan milyan kala baxa madaxweynaha iyo iyo iyo cabdikuri xuseen guud kala baxeen intay dadka ka qaxiyeen gabadhii hooyadii kunka shilin soomaaliya mataqaanaa kusoo warneed sida qor loogu wadaala dilay qor afkiisa loo garaacay gurigeeda laga qaatay dadkii jareerta ahaa dadkii ahaa jaajida dadkii reexamarka ahaa dadkii daaroodka ahaa dadkii dirta ahaa dadkii mataqaanaa nuglaa ee meesha aanan ku hubaysnayn oo dhan guryihi lagala baxaya oo guryahoodii la arkaya ayaa la xaraashanayaa gurigii oo u dhisan warshadii oo u dhisan ganacsiga o dhisan ee laga burburinayaa marka waxa weeye taas dawlad ma aha marka noocaas nooc dawladnimo ah ma aha
waayahay daahiro maantao dhan waxaynu kusoo dhex jirnay siyaasad soomaaliya talow xaalkee ku dambeyn doontaa daahir dad badan baa waxay ka sugayaan heesahaagii kacaanka ama ha ahaato ama kii caashaqa ha ahaatay ba dad yoga ku dhegaysanaya oo caawadha siyaasadda kusoo dhexday bal hal heesa uga tur
hankiyo qalbiga dagaalay ohe ohey aniga isiifay haween qura kuma rabtee naftaan ka harbay tiraa naftaan ka harbay tiraa go-aankuna ma her galo hadhow bana raadiya ilenindhaho hiloobo uma gedinay arkaan ayeyu hamuun qabaan ayeyu hamuun qabaan haddaan haddaan haddaan haddaan hoobaan kalgacal hagaaglaysu la gurayn aney aney aney hantaaqo anay gaadhe hawaawe hawaawe hawaawe muxuu taraa hawaawe muxuu itari hees labaad noo raacinaya weliba asxaabtoo layihahdo idawbaxarooryaad indhahaadu roonto ililaha wadnaha iyo qalbigaada siibto ayaadeenu kulana waa lama ilaawan sida sida sida ruuxa sooban afkaygishimooye erayo hadaaqiyo eray iyo hadaaqiyo itaalkiisi waaye itaalkiisi waaye
yahay n wayahay n daahir aada iyo aad ayaad umahadsan tahay su-aashii ugu dambeysay oo noqonaysa dadyoga ku dhegaysanaya oo leh daahir cabdi calisow waxa weeye isagu waa xogogaal marmar bay yidhahdaan marmar waxay yidhahdaan dad ayaa insayrka ugu jira maxaad la wadaagi doontaa soomaaliya xageebay ku dambayn doontaa iyo haddii aad adigu laftigaagu aada wax u haysid aada ugu daraysid hadday noqon lahayd talo iyo waano iyo waddanka soomaaliya meesha uu ku dhow ku dambayn doono
waxa weeye horta mataqaanaa waxaa la rabaa qofka inay mataqaana hal xaba inay fahamto weye qof qofka soomaaliga ahi gabar soomaaliyeed oo nin kakuuyo ah uu garaacayo oo nin wiil soomaaliyeed saa u fiirinaya waa taariikhihii ugu xumaa nolosha lasoo maray waxa weeye waxaad ogtihiin kumanaan kun oo qaxootiya ayaa jooga xerar xeryaha qaxootiga yeman kumanaankaas kun looma dabqan madaxweyne uma dabqan dawlad uma dabqan shacabka soomaaliyeed waa inay isu dabqadaan kumanaan kun ayaa jooga dalka kenya waa dhibaataysan yihiin wax ku dhacay waad aragtaan waxaad ka arkaysaan baraha bulshada ay ku kulmaan gabdhaheeni quruxda badnaa ee la dhihi jiray waa quruxda amises africa ayay maanta garaacayaan kuwaan ka faani jirnay dadnimo xumataa ka xun weligeedna ma soo marin taariikhna ma soo marin waxa weeye waxa isnacaybka iyo loolanka beelaha soomaaliyeed u dhexeeya ama noo dhexeeya intaan iska dhaafno horta aynu qadiyaddeena iyo karaamadeenna oo hal nooc boqol qofood oo u duubato boqolkaas qofood waa guulaysan kartaa aniga anaa huba inay guulsan karto boqol qofood haddii la helo way guulsan kartaa marka dadka waxaan leeyahay kenya maxaseena tuban kakuyo waxay badeen soomaali hadday ka kicin haddaysan iskaashanoo koox iyo laga tegin qabiil koox iyo laga tegin qabiil soomaali kadeedanoo kiniisad maciisato karaamo xumaan arkaa soomaali kadeedanoo kiniisad maciisato karaamo xumaan arkaa intaas idinka tegaya habeenka idin macaado waxaynu isku soo laaban doonaa kulan saddexaad oo aan dadweynaha website kusoo qori doono kusii ballamin doono inaa habeenka madasha sigistii aan marti ku ahay habeenkaasi waxaan soo jiidi doonaa fanaaniin habeenkaa waa shidi doonaa habeenkaasi ma foga intaa ayada kaga tegayaa waa idin jeclahay guuleysta
waayahay aada iyo aada ayaanu kugu mahad celinaynaa daahir cabdille calesow oo isagu ah fitraha waaga cusub oo aanu ku wareysan doonay kana wareysanaynay soomaaliya gebi ahaanba gobolada dhexe iyo hadday noqon lahayd kenya somaliland khatumo jubbaland meel kasta ay degan tahay soomaali waxaanu kaaga mahad celinaynaa daahir cabdille calosow booqashada aadna soo booqatay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowow ayaanu ku leenahay gacmo furan iyo dhagaha ah oo aan kuu furno ayaad naga rajayn doontaa insha allah waxaa noogu mahad celinayaa qolka sigistii oo madasha sigistii oo iyadoo had iyo jeer inoo suurto gelisa inaynu isku wareysano qeybtan aynu had iyo jeer isugu nimaadno kuna kulanno aada iyo aad ayaanu iyogu mahad celinaynaa guddiga inoo soo qabaqaabisay iyo had iyo jeerna inoo joogta madasha sigistii waxaana iyaguna mar labaad marnaba aan la ilaabayn dadweynaha kasoo qayb gala oo had iyo jeer dhegaysta si fiican oo dhegaysta hadhowtana falanqeeya siday iyaga la tahay aada iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaad baynu ku celinaynaa waxaanu leeyahay anoo le yaasiin ducaale waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan usoo celinayaa madasha sigistii aad baad umahadsan